taariikhdii labaad cutubka soddon iyo shanaad oo yosiyaah yerusalem ayuu rabbiga ugu dhowray iiddii kormaridda oo neefafkii kormariddana waxaa loo gowracay bishii koowaad maalinteedii afar iyo tobnaad oo wadaaddadiina ayuu shuqulkoodii loo amray u kala qaybiye oo adeeggeedii gurigii rabbiga ayuu ku dhiirogeliyey oo kuwii reer laawi oo dadka israa'il oo dhan waxbari jira ee rabbiga aawadiis quduus u ahaa wuxuu ku yidhi sanduuqa quduuska ah waxaad gelisaan gurigii uu dhisay sulaymaan oo uu dhalay boqorkii reer binu israa'iil oo daa'uud ahaa hadda kadib culaab dambe garbihiinna saarnaan mayso haddaba rabbiga ilaahiinna ah iyo dadkiisa reer binu israa'iil u adeega isu diyaariya sida reerihiinna iyo kooxihiinnu yihiin si waafaqsan qorniinkii uu qoray daa'uud oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil iyo si waafaqsan qorniinkii wiilkiisa sulaymaan oo waxaad isu taagtaan meesha quduuska ah sida qaybaha reerihii walaalihiin oo ah dadka dalka ay kala yihiin oo reerihii qaar reer laawi ahi ha isu qaybiyeen oo neefafka kormaridda gowraca oo quduus iska dhiga oo walaalihiinna u diyaariya si aad u samaysaan si waafaqsan ereygii rabbiga oo muuse loo soo dhiibay markaasaa yoosiyaah wuxuu dadkii intii joogtay oo dhan adrhigii ka siiyey baraar iyo waxaro si ay qurbaannada kormaridda u bixiyaan oo tiradooduna waxay isku ahayd soddon kun iyo saddex kun oo dibi intaasu waxay ahaayeen intii boqorku maalkiisa ka baxshay oo amiiradiisii iyagoo raalli ka ah ayay wax siiyeen dadkii iyo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi oo xilqiyaah iyo sakariyaah iyo yaxi'eel oo ahaa taliyayaashii guriga ilaahna waxay wadaaddadii qurbaannadii kormaridda u siiyeen laba kun iyo lix boqol oo neef oo yaryar iyo saddex boqol oo dibi oo weliba kanaanyaah iyo walaalihiis oo ahaa shamacyaah iyo netanael iyo xashabyaah iyo yaci'eel iyo yosabaad oo ahaa madaxdii reer laawi waxay reer laawi qurbaannadii kormaridda u siiyeen shan kun oo neef oo yaryar iyo shan boqol oo dibi sidaasaa hawshii loo hagaajiyey oo wadaaddadii iyo kuwii reer laawina waxay kala istaageen meelahoodii siday kooxahoodii kala ahaayeen taasoo waafaqsan boqorka amarkiisii markaasay gowraceen nafafkii kormaridda oo wadaaddadiina way sayr-sayreen dhiiggii ay gacantooda ka guddoomeen oo kuwii reer laawina harag bay ka bixiyeen oo iyana meel bay dhigeen qurbaannadii la gubayey inay sidii qaybihii reerihii dadku ay kala ahaayeen rabbiga wax ugu bixiyaan si waafaqsan waxa ku qoran kitaabkii muuse oo dibidiina sidaasoo kaley u galeen oo sidii qaynuunku ahaa ayay neefafkii kormaridda dab ugu dubeen oo qurbaannadii quduuska ahaana waxay ku kariyeen dheryo iyo digsiyo iyo weelal kale oo waaweyn oo intay qaadeen ayay haddiiba u geeyeen dadkii oo dhan oo dabadeedna wax bay u diyaariyeen nafsaddoodii iyo wadaaddadii maxaa yeelay wadaaddadii reer haaruun waxay ilaa habeenkii bixinayeen qurbaannada la gubo iyo baruurtaba sidaas daraaddeed kuwii reer laawi waxbay u diyaariyeen nafsaddoodii iyo wadaaddadii reer haaruunba oo nimankii gabyaaga ahaa oo reer aasaafna waxay joogeen meeshoodii sidii uu ahaa amarkii daa'uud iyo aasaaf iyo heemaan iyo yedutuun oo ahaa boqorka wax arkihiisii oo iridjoogayaashiina waxay joogeen irid kasta oo iyagu ma ay baahnayn inay hawshooda ka tagaan waayo iyaga waxaa wax u diyaarin jiray walaalahoodii reer laawi sidaasaa hawshii rabbiga loo diyaariyey isku maalintaas in iidda kormaridda la dhowro iyo in qurbaannada la gubo lagu bixiyo meeshii allabariga ee rabbiga sidii uu ahaa amarkii boqor yoosiyaah reer binu israa'iil oo markaas joogayna wakhtigaasay dhowrayeen iiddii kormaridda iyo iiddii kibista aan qamiirka lahaynba intii toddoba maalmood ah oo iiddaas kormaridda mid la mid ah dalka israa'iil laguma iidin tan iyo wakhtigii nebi samuu'eel oo boqorraddii reer binu israa'iilna midkoodna ma uu iidin iiddii kormaridda siday u iideen yoosiyaah iyo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo kullii dadka yahuudaha iyo dadka israa'iil ee joogay oo dhan iyo dadkii yerusalem degganaaba oo iiddaas kormaridda waxaa la iiday sannaddii siddeed iyo tobnaad oo boqornimadii yosiyaah oo waxyaalahaas oo dhan dabadood markuu yosiyaah macbudkii diyaariyey ayaa boqorkii masar oo nikoo la odhan jiray u soo baxay inuu la diriro karkamiish oo u dhoweed webi yufraad oo yosiyaahna isagii buu ku soo baxay laakiinse ergooyin buu u diray oo wuxuu ku yidhi boqorka dalka yahuudahow maxaan kaa qabaa maanta adiga kuguma aan soo bixin laakiinse waxaan ku soo baxay reerka aan colka la ahay oo ilaahna wuxuu igu amray inaan dhaqsado haddaba ilaaha ila jira ka joogso yuu ku baabbi'ine habase yeeshee yosiyaah wuu diiday inuu wejigiisii ka jeediyo laakiinse wuu ismidab rogay si uu ula diriro oo ma uu maqlin ereyadii nikoo ee afka ilaah ka soo baxay wuuse yimid inuu kula diriro dooxadii megiddo markaasay qansayleydii fallaar ku ganeen boqor yosiyaah dabadeedna boqorkii wuxuu addoommadiisii ku yidhi war si xun baan u dhaawacmaye ifogeeya sidaas daraaddeed addoommadiisii gaarifaraskii way ka dejiyeen oo waxay saareen gaarifaraskii labaad ee uu lahaa oo waxay isagii keeneen yerusalem halkaasuuna ku dhintay oo waxaa lagu aasay qabuurihii awoowayaashiis oo dadkii yahuudaah iyo yerusalem oo dhan yosiyaah way u baroorteen oo yeremiyaahna waa u baroortay yosiyaah oo ilaa maantadan la joogo ragga gabya iyo naagaha gabya oo dhanba waxay baroortoodii kaga sheekeeyeen yosiyaah oo taasna dalka israa'iil qaynuun baa lagaga dhigay oo bal eeg waxay ku qoran tahay kitaabka baroorta haddaba yosiyaah faliimihiisii kale iyo camaladiisii wanwanaagsanaa sida ku qoran sharciga rabbiga iyo faliimihiisii intii hore iyo intii dambaba waxay ku qoran yihiin kitaabkii boqoradda dalka israa'iil iyo dalka yahuudaah